أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka hadiiradda jimcaha oo jimco walba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan aalaba barnaamijka waxaannu ku soo qaadanaa mowduuc muhiim ah hadduu allah awoodilihi oggolaado toddobaadkan waxaan ku lafaguri doonnaa khilaafka dhanka biyaha niil ah ee ka dhex taagan waddamada etoobiya masar iyo suudaan xilli dagaalka biyaha ee caalamka uu aad u sii kordhayo dagaalkan biyaha niil ah ee etoobiyaanku ay u bareereen waa maxay saamaynta guud ee uu leeyahay gaar ahaan muslimiinta gobolka waxaa nala falanqaynaya mowduucan oo marti inoogu ah aqoon-yahanka suldaan maxamed garyare waa mar kale iyo diiradda jimcaha أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
waa hagaag dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan mar kale waxaannu hawadeedii ka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu haddaba dhegaystayaala sida horudhacba aad ku maqasheen caalamka waxaa ka jira dagaal dhanka biyaha ah waddamo badan ayaa haatan khilaafaadyo ay ka dhexeeyaan qaarna waxay qarka u saaran yihiin inay dagaalamaan waxaa ugu caansan dagaaladaasi dhanka biyaha ah midka haatan ka dhex aloosan waddamada etoobiya masar iyo suudaan ee webiga niil etoobiya waxay samaysatay biyo xireen cunaqabatayn ku ah masaarida sidoo kalena haddii la fatahiyo dhibaato weyn u geysanaya suudaan gaar ahaan caasimadda khartuum shirar badan oo u dhexeeyey saddexda waddan ayaa waxay ku dhammaadeen natiijo la'aan waxaana loo madalsan yahay shir ay reer galbeedku garwadeen ka yihiin oo bishan ka dhacaya magaalada adis ababa haddaba inta aanan falanqaynta mawduuca toos u gelin aan marka hore dhegaysanno warbixin kooban oo ku saabsan shirarkii ugu dambeeyey iyo qodobada la isku mari la'yahay waa kan abuubakar ibraahim shir saddex geesood ah ayaa dhowaan ka dhacay magaalada khartuum ee caasimadda waddanka suudaan kaasoo u dhexeeya dowladaha masar suudaan iyo etoobiya oo ay ka dhex taagan tahay xiisad ka dhalatay biyoxareenka ay xabashidu ka samaysanayaan biyaha webiga niilka buluugga ah shirkan ayaa la isku afgaran waayey wuxuuna ku soo dhammaaday natiijo la'aan marar badan oo horay ayay sidaan oo kale u fadhiisteen saddexda dhinac balse waa lagu kala kacay haddaba aqoon-yahan axmed muuse ismaaciil oo ku dhaqan gobollada waqooyi ee soomaaliya ayaa ka hadlay qodobada la isku mari waayey iyo guud ahaan qadiyadda biyo-xireenka runtii horta shirarkan marka hore wadankan saddexdan wadan ee ay qadiyaddu ka dhexaysaa muddo dheer bay biyahan ka wada faa'iidaysanayeen oo marka horeba biyuhu biyaha wadanna way ka shubmaanoo waa wadanka uu ka bilaabmo wadanna way ku dhacaanoo waa wadanka labada wadamona way ka faa'iidaysan wadanka suudaanna way sii dhex maraan marka biyahaas webiga niil ayaa laga wada faa'iidaysan jiray sida iminka intii aan marka biyoxidheenkan la samaynin masar waxay lahayd da biyoxidheenno iyaguna ay ku qabsadaan biyaha oo dabkiiya ka dhalayaan bay iyaguna lahayd marka waxaa loo kala faa'iidaysan jiray masar waxay qaadan jirtay konton bilyan oo mitr cubik halka suudaanna ay ka isticmaali jirtay sideed iyo toban bilyan oo mitr cubik labadooda marka laysu geeyo waxay noqonayaan maxay ahayte lixdan iyo sideed ayagu toddobaatan bay ku dhadhawaanayaan mitr cubik marka wadankan la yidhaahdo ethoobiya oo webiga niil oo qeybta ugu weyn ay ka shubanto ayaa iyagu biyo xidhaankan imikana hada sameeyey marka biyo xidheenkan baa wuxuu isna qaadaya toddobaatan iyo shan bilyan oo mitr cubic maxaa macnaheed waxa weyaan sanadkii intii la isticmaali jiray ee saddexda hadda la isticmaali jireen ayuu qaadi karaa marka taas waxay etoobiya iyagu danta weyn ugu leeyahin waxa weyn oo dhaqaalo ku abuuraan taas baa waxay saamaysay suudaan waxay saamaysay sidoo kale masar aqoon-yahanka ayaa sheegay in suudaan iyo masarba uu siyaabo kala duwan u saamaynayo biyoxireenka iyo xabashidu samaynayso wuxuuna ku horaynayaa dhanka suudaan suudaan waxay u saamaysay suudaan khatar baa ku jirta haddii uu biyoxidheenkana burburo ama dumo ama dagaalaynta meesha ka dhacaan la jebiyo biyahan shan iyo toddobaatanka bilyan ee mitr cubic ah way fatahayaanoo webigii oo isna sida shan iyo toddobaatan bilyan oo mitr cubic bay ku darsamayaan marka khartuum waa la waa la waayaya gebigeedaba khatartaasi marka iyagu ka fikirayaan oo ka cabsanayaan marka wadahadalka darafkaasi kaga jira iyaga baahi biyood ma haysto waayo webiga qaybtii kalaa iyaga soo martay sidoo kale wuxuu sheegay in biyo xidheenka uu saamaynta ugu daran ku yeelanayo masar masar waxay taagan tahay maadaama aanu markii hore isticmaali jirin konton bilyan oo mitr cubic hadda hana la siiya afartan bilyan oo mitr cubic waxay taagan tahay qolada ethoobiyan waxay taagan tahay shan iyo soddon bilyan oo mitr cubic markaa five baa udhexeeya taasi waxay marka ka baqanayaan qolada masar waxay ka baqanaysaa haddii xilli abaareedu ay soo noqnoqdaan waxay sanadkiiba loo baahnaa biyaha intaa leegna loo baahnaa waxyeelo weyn baa ku imaan intaa waxaa dheer qodobo kale oo xasaasi ah oo la isku diidan yahay gaar ahaan waxaa jira qodob ay masaaridu aada uga gilgilanayso sida uu sheegayo aqoon-yahanka waxay kaloo isku diidan yihiin masar waxay leedahay biyaha joogooda webiga maraya oo beerahii ay ka manaafacadsadaan biyaha joogooda waa inaanu ka yaraan boqol iyo lixdan iyo shan mitir waa inaanu biyaha aanu hoos uga dhicin waayo hadday hoos uga dhacaan ka faa'iidaysiga beeraha ayaa yaraanay marka waxyaabahaasoo farsamooyina ayaa ayaa ayaa u badan yihiin ethoobiya ayaa waddo qorshe ay ku doonayso inay ku gumaysato muslimiinta masar iyo suudaan iyadoo adeegsanaysa istiraatiijiyad ay biyaha uga xidhayso islamarkaana ay ku doonayso inay ku furto ay ku qarqoomiso waxaana arrintan gacan weyn ku siinaya reer galbeedka iyo yahuudda warbixintii abuubakar ayay ahayd iminka waxaan toos u gelaynaa falanqaynta waxaan soo dhoweynayaa aqoon-yahanka suldaan maxamed garyare suldaan marka hore soo dhowow ugu horeyn waxaad warbixin naga siisaa bal dagaalka biyaha ee caalamka xilligan ka taagan bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin caalamka waxaa ka jira waxay yidhahdaan international water war ama dagaalka caalamiga ama biyaha kuna salaysan siyaasado iyo noocyo ka mida weeye in marwalba adduunka xasrad laga abuuro oo ayan degin cid bayna marwalbana ugu badinaysaa nimankan gaaladaayo adduunka lahaya annaga hadda saydareena iskana bashar bini aadano awoodoodu ayan maratay runtii meel wa sii gaarayn saddex meeloodoo caalamka ka mid ah ayay waxay yidhahdaan waxa aada uga jira dagaalka biyaha ama khilaafka xasaradda biyaha ee ku salaysan kaybsiga sidii biyaha loo wadaagi lahaa meel waxay yidhahdaan waxa weeye waa waa indiya iyo jiina harada la yidhaahdo barhamabutra oo udhexaysa indiya iyo jiina oo dalka burma iyo halkaas udhexaysa oo aada la isugu haysto indiya jiina isku haystaan mid waa kan hadda aynu ka sheekayn doonno oo masar iyo etoobiya ee webigan niilka buluga ah ee ka bilowda etoobiya dhankeeda waqooyi marana suudan niilka cadna ee kasoo bilowda jinja ee ugandana ku darsama mid waxaa layidhahdaa ilusa dham iyo xilka ilusi oo isna ay isku haystaan bay yidhahdaan ciraaq iyo turkiga oo webiga dijila xaggan turkiga u dhexeeya wey xadka ciraaq xadadkan beenta ay sameeyeen ee galbeedku marka saddexda xaalaba waxay yidhahdaan waa xaalado aada u jira oo biyaha caalamka khilaaf ka taagan yahay waxaa kaloo jira meelo badanoo biyaha la isku haysto ay dhahaan webigan jordan oo israa'iil iyo urdun israa'iil iyo nimanka yuhuudda meesha ku beereen iyo dalalka carabta oo dalalkan sham loohan jiray urdun iyo isku haysta indiya iyo bakistan aftooda webiyay isku haystaan meelo biyo ayay isku haystaan oo muran baa ka taagan america iyo mexico dalka mexico iyo dhanka koonfur galbeed ka saaran maraykankana ayana waxay isku haystaan baa layihahdaa webiyo iyo meelo biyaha oo harooyin ba isku haystaan oo xasaladdaa ka taagan marka waa arrin guud oo runta u malayso inay caalamka aada uga jirto ishaysiga biyaha laakiin xasradahan biyaha marka laga hadlayo gaar ahaan ururada inta badan ee diiradda saara ama dowladaha saamaynta ku leh way ableableeyaan oo hal nooc kama dhigaan marka imise nooc ayaad u qeybin lahayd ee dagaalkan biyaha ah istatiga biyaha waxaa loo qaybiyaa laba qaybood oo waxay yidhaahdaan state centric iyo basin centric mid waa mid dalal ku salaysan dalalka dhexdooda isku haysta ka hadda ka sheekayna weeye oo waddamadaas ku haysta sida loo adeegsan lahaa iyo sida loo isticmaalayo sidii looga manaafacsan lahaa midna waa laka lokaalkayo dalka dhexdiisa ayay ka jirtaa tusaal ahaan innaga haddaad s nagu egno soomaaliya dagaalada qabiilada soomaalidu boqolkiiba inta badan waxay ka bilaami jireen ceerasha laysku haysto oo biyaha laysku haysto qolo walbana wuxuu maaragtay gumaysiga u sameeyey ceel ceelkaasuu yidhi ninkaas kale qoladaa kale lama soo geli karto haddii ay soo gashana waa idinku soo xadgudubta waa qayb nooc ka mid ah fashistiya talyaani lagu sameeyey soomaaliya iyo ingiriiskii iyo faransiiskii meelo ka mid ah waa ma garanaysaa in laysku diri jiray hay-alaha cajaa'ibka waxaa ka mid ah oo dhaqanka soomaalida ku jira haddii qolo qolo u timaado cidalkeeda ay tahay inay geela ka waarisato ama xoolaha iyagoona ka dhaarsadaan kuma heeskalan hadday ku heestaan waxaa dhacaysa in labadii qolo isku dirsadaan oo waxay leeyihin cidalka annagaa ku heeskan annagaa iskale cidalka ninkii ilaah ama qotay ilaah baa cidal keenay laakiin ninkii markaa gacantu ka ayaa ku heeskala marka waxaad noqonaysaa iyaduna inay tahay cilad jirta oo xagga biyaha iyo oo maxalli ah ama lokaal ah laba kale baan leeyahay taasina waa ma jirta taad stagintagana waa taa caalamka biyaha laisku haysto oo aad runtii siyaasado iyo waxa la geopolitical xagga dhulka iyo isballaarinta dalalka qaarkood iyadana ku salaysan weeye suldan laakiin waxaa la isweydiin karayaa xilligan sidii hore marka taariikhda dib loogu laabto dagaalka dhanka biyaha ah wuu soo badanayaa ama waa uu ka sii xoogaysanayaa maxaa ugu wacan horta waxay u badan tahay badanaa waagi hore dadku biniaadankahay waa kala fogaa aaladan casrigaa iyo technologiguna aad runta uma horumarin dadkuna waxay ku kala qubnahay inta badan waxyar mooyaane nin walba deegaankiisu joogay oo imaansan jirin markaad waxaad umalaysaa dadku inay xoogaa u badanayaan dhanka magaalada ama in dhulku dego oo qofku u beer yeesho oo maaragtay uu dhul samaysto waxaa la yihahdaa ay dhahaan urbanisationka deegaamaynta dadka oo xagga reer guuraanimadii urban urban systemkii looran jiray in laga guuro taasi waxay keenaysaa qofku inuu u baahdo qof markuu qofku weynayo oo guurayo oo soconayo waxaa laga yaabaa biyo badan inuu soo baahan inuu xoogaa kayd u qaato mooyaan laakiin markii uu dego biyo badan buu yeelanayaa wuxuu yeelanayaa beeruu samaysanaya wuxuu samaysanayaa meelahu ku qubaysto booliska ama maxyaa lagu raaxaysto oo nimankan gaalada aad u jecel yihiin wuxuu yeelanayaa inuu dego oo salka dhigo marka waxyaalahaas ka dhan waxay keeneen marka xagga dabiiciga laga hadlayo iska binaadamka noloshiisa in ay noqoto in biyo badan la adeegsado biyihii waxaa kaloo iminka soo galay oo la ogaado caalamka inkastoo weligeedba la adeegsan jiray awoodan laga dhaliyo biyaha ee xagga korontada adeegsiga iyo oo lagu horumariyo maadaama hadda saliid ama gaas waxa la yihahda ama shidaalku oo sii gabaabsiyay ama adeegsigiisu laga gudbayo oo waxaa jiri jirta beri biyaha aad loo adeegsan jiray oo warshada loo samayn jiray biyaha dhaliya ama dabaysha marka inta badan hadda waa arrimo la xiriira xagga dhaqaalaha iyo horumarinta xagga energy waxa la yihahdo ama tabarta maayadda loo adeegsanayo nalalka iyo qalabkan casriyada warshadaha iyo maraakiibta iyo marka arrimo ganacsiga hadda biyihii garan xoogaa biyihii la cabayo keliya ama lagu qubaysanayay ama beeraha lagu walaabsanayay way ka gudubtay marka taa ayaa horta sabab ah oo keenaysa horumarka ay binaadamku xagga tadawarka nolosha ku talaabsadeen ayaa keenaya in biyaha aad looga faa'iisto oo la doonayo in laga faa'iisto waayahay haddaan toos u galno arinta webiga niil gaar ahaan masar etoobiya iyo suudan goormo ayuu soo bilowday loolankan dhanka biyaha ah iyo khilaafka saddexda dowladood ka dhexeeya taariikhiyan markaad u eegto horta laba taariikhood baa jira oo mid waa tan islaamka iyo udhexaysa muslimiinta geeska africa iyo nasaarada etoobiya oo yar oo aad u malayso inay tahay bar ku dhex taalla dadka muslimiinta oo ah mandiqadan geeska africa ilaa baabamendab ilaa intaa udhexaysa waad u malayso in caalamka ay isku xirayso markii laga hadlayo geopolitical wax la yihahdo xagga iswadaarsiga dhaqaalaha iyo socodka caalamka oo ay tahay arrin aada u xasaasi ah oo haddii caalamku halkaas ay runtii ka kala go'o oo dhulkaas soomaaliya yemen ilaa maaragtay jabuuti eritrea sudan masar sidaa gacanka suways markii la jeexay oo dhulkan aad u noqday dhul istraatiiji ah sababtoo ah doonyaha ka yimaada ama xagga ganacsiga ee kasoo gudba aaladda bariga fogi waxay ka laabanaysaa badweynta hindiya ilaa koonfuraatka marka masaafo aad u dheer bay halkaa markaa jarayaan marka taa waxaa ka sahnaatay in meesha yar lamaro sabnasaa badda basifiga baddan basifig yurub iyo dhexays africa dabeedna maraykankii halkaa loo soo gudbo marka muhiimad bay dhulkan aad u leeyahin marka xagga taariikhiyan dagaal dheer baa u dhexeeyey muslimiinta geeska africa iyo gaalada reer galbeedka ay taageeraysa mar walba mandiqada yare xabashida la yihahdo iyo abasinia runtii dhulka loolan jiray darusatayn asxaabtu dhowr jeer u jeejoota nabigana u do-ayey laakiin ay nimanka gaalada awoodda siiyeen aqaliyaadka nasaarada ay ortodokska ay boqorada xabashida iyo iyo tigreega marka dagaal baa ka dhexeeyay inay mar walba qoladaasi ay helaan bad waxaas umalaynaysaa qarnigii hore bilowgiisii bartamihiisi in eritrea oo dal muslima ah lagu wareejiyey xabashida ama etoobiya xeebaha jabuuti ee soomaaliyeed ilaa dhulkan soomaalidana ay weli macnaha aad u jeceshahay una maaragtay rabto inay hesho ka hesho mar walba deegaan badeed oo waxa hadda kor nin odaya ii sheegay oo aan ingiriiska ku ogaa nololna ku ogaa inuu wareysa in loola jeedo axmed askari bowtaano ka mid ahaa saraakiishii ama raggii wasiirada kaan jira dowladdii kacaankii maxamed siyaad barre madaxda ka ahaa wuxuu yidhi waxa kun iyo sagaal boqol afar labaatanki waa kii lagu qabtay shirkii afrika magaalada muqdisho waxayna salaasi waa ka dagaalamay in lagu qabto isagoo muujinaya inaan amni ka jirin soomaaliya maadaama uu islahaa afrika maarata adaa u madaxa ama waxaa tahay nin wax la qaybsaday nimanka caddaankaa wuxuu si gaara maxamed siyaad bare runtii caqli shaksiyan qof caqli badan buu ahaa runtii kama hadlayo khaladaadka diinta islaamka gaara iyo dhibaatada dalka gaarta madax ka ahaa inkastoo lala weheliyey laakiin shaksiyan qof caqli badan buu ahaa wuxuu yeedhay xayre salaasi wuxuu ku yidhi soo dhow waxaan doonaya inaan wadno maadaama laba dal oo darisaan nahay dhulna naga dhexeeyo oo aad qarsan tahay dhulka in soomaali degan tahay lana doonayo in dadkaas ayooda ka tusaan ama soomaaliya raacan ama yawaa ka tusaane gumaysiga caddaanka oo inaga tagon afrika qaybsho aynu maanta ka hadlayna ilan waxaynu ka hadlayna waa dhibaatooyinka dakhrada gumaysigu noo geystay ay maaragtay aynu dhayno oo aynu daaweyno dakhradaas iyo dhaawacyadaas wuxuuna guddoonsiiya gaashaan iyo waran oo soomaali dhaqanka u ah markaasu wuxuu yidhi markuu intaa dhamaystay siyaasa kelmaddaa yidhi baa waxa xeer siyaasa ku jirto nin maskax badan buu khatar ah garanaysaa inkastoo masiixi ahay oo loo hilayo haddana caqliyad buu ku gaaray inuu afrika gumaysigii qaybsaday oo qayb ka noqdo oo badbaado wuxuu yidhi waan maasan tahay waana kaa qaabilay soo dhoweynta kelmadaaduna waa kelmad macquula waana soo dhoweynayaa laba arrimood baan rabaa mid inaan kuu sheego midda kood waxay tahay buu yidhi horta waxaad itustay buu yidhi oo i dareensiisay inaad dagaal diyaar u tihiin dad soomaali tihiin sababtaa hooto waranka iyo gaashaanku waa dagaal qayb ka mid ah waa dhaqanka soomaalida lagu yaqaano oo labadaas soomaalida ku tusto waa dagaal baan diyaar ah wey horta inaynu dagaalami doonno oo aynu isqaban doonno unbaad ii caddaysay dee weyna dhacday laba jeer bay dhacday midda labaad buu yidhi haddii aad doonayso dhulkan inaanu ka hadalno waan wareejinayaa oo dhul muran ku jira weeye waana soomaaliya kusoo wareejinayaa ama iyagu doodo ha noqdaan gaara ama adinka idin raacaani laakiin waxaan ku bedelanaya oon kaa codsan lahaa inaad siisto deegaanka saylac oo ah xeebta ah xagga geeska idinku xigta dhulkan soomaaliya marka jabuuti faransiiska hays ee xorta ah marka maxamed siyaad baaqosa wuxuu yidhi dhulka hadda aa imika sheegayso waxaa aad nooga qiimo badan buu yidhi oo aad ka weyn kulligood buu yidhi iyo meelo badanba saylac oo ah meel taariikhiya oo soomaalidu ay taarikh u leedahayo axmed guuray ka soo baxay buu yidhi oo ay ka jirisay dowladda alle ee muslimiin tahay soomaalidu si kastoo iskaga tahay cilmaani inay islaam iska tahay oo muslimiinta diinta waardiye ka noqoto ba iska jecesha marka wuxuu yidhi waxa weeye dalkaasi waa deegaan taariikh lagu leh oo boqortooyadii cadama ee islaamiga ahayd oo soomaaliyeed baa ka jirtay oo inay boqortooyo islaami ahayd soomaali keliya ahayd buu macnaha qoomi buu ka dhigay laakiin waxay iska ahayd aduu boqortooyo islaami oo muslimiinta dhan udhexaysay oo islaamku isagu qoomiyeed ma leh marka walilah alxamdu dhulka soomaalideena ka mid ah waa sax saraakiishuna soomaalida ahaayeen u badnaa marka taas wuu ku saxsanaa marka waxaad garanaysaa mar walba hindisaha ama dabaca ah in maaragtay qaybo ka mida dhulkan ay xeebaha ay xabashidu aqaliyaadka qaybta nasaaradu ay hesho si ay u ballaarsato waana waxaan filayaa waana calaamado muujinaya maadaama la nimankaas aakhirka ugu dambaynta sida axaadiis sheegaya inay weerari doonaan baytullahi kacba kacbada guriga maaragtay barakaysan inay weerari doonaanoo iyagoo maaragtay adeegsanaya alla badan marka waxaa ku gudbaan waa dhulkan soomaalida xeebaha iyo soomaalida iyo dagaalka kula jira waana mid mar walba jirtay shantii qarniya ugu dambeysay caalamka ilaa xilligan ka sheekeynaya axmed guray raxmatullahi caleyh iyo wixii ka dambeeyaba hadda fiaas muslimiin oo soomaali ah iyo muslimiin oo dhan nooc kasta hatay ayaa ilaahay madaxa u gelinaya oo ku salidayey carqaladna ku hayay waana socotaa weli marka waa taariikh dheer taas taasi waa guuda udhexaysa muslimiinta geeska afrika iyo nasaaradan yar ee ku nool geeska afrika tan kale waxa weeyaan arrinta niilka arrinta hadda aadna macawde oo mawduucana nu saaran yahay inta badan oo ah khilaafkan ama ismaan dhaafkan masar iyo biyahan webiga labada niil kan buluuga iyo kan cad kan cad muran kuma jiro isagu wuxuu kasoo bilowdaa magaalada jinja lake victoria waxa la harada victoria udhaxaysa wadamo dhowra oo afrikaan ah oo kenya iyo uganda iyo dhanka koonfureed waxaa kaga yaala labada dal ee burundi iyo rwanda oo iyaguna kulaalaha tanzania waftigeeda waxbay ka sheegata oo shan dalba oo ay nasaaradu kasoo darayso laakiin dad muslimiina badan ay ku nool yihiin oo muslimiinta u badan tahay ayaa ayaa kulaalaha wuxuuna qabaa sidaas wuxuu bilowday kun iyo sideed boqol iyo koob iyo labaatankii xilligaas dalalkan inta badani waxay ku jireen macaa masar gacantii gumaysiga ingiriiska iyo faransiiska iyo maxaa biljamka iyo faransiiska waxaa la isaga dameeyey biljamka iyo jarmalka isaga dameeyey dalalkaas walow aan gumaysigu guud ahaan gacanta ku haysan laakiin iyagaasay dareenayey oo ingiriisku qaybsigii afrika iyo muslimiinta ee kun iyo sideed boqol sideetan iyo afar afar iyo sideetankii ka hor buu dalalkani si si si sariira ayuu haystay oo boqolo ugu soo duulaysa muddo laga joogo konton sano kadib oo kun iyo sideed boqol shan dobaatankiina masar oo markaa uu ka taliya nimankii maasdaashiyaasha ayaa waxaa la yihahdaa waxay waa siday inkastoo masar iyo suudaan ay hadal ahaayeen oo isku dad ahaayeen dad muslimiin oo isku dad ahaayeen oo dowladda islaamka xukumaysay haddana waxay yidhahdaan masar baa waxay kusoo dushay oo weerartay suudaan si ay biyaha uga faa'iisto oo ayan biyahaas mar walba carqalaad u gelin waxaan la yihahdaa masar webiga niil ilaahi subxaana watacaala istaaqadeeda qaybo ka midabaa ku xiran aad bayna u beertaan waa meesha keliya ee dalka dhaqaalaha xagga beeraha kasoo galo wabiyo kale male dhulkuna saxaaru badan meelo yar mooyaane markii weliba lasii aado waqooyiga masar ilaa badda cas magaaladaas waan yaaduuna ka galaa markay isku darsamaan labada niil oo midna etoobiya ka bilowdo midna ka bilowdo meesha aan sheego jinja oo suudaan dhex mara ayay sidaas labaduba iyagoo socda u galaan maar adiga ayaa ku wata ee waa maxay marka aragtiyada soo baxayey ama waxa culayska ee keenayay artidaa waxaa jirta ah haddii mid ka mida biyihiisa laxanimo inay biyaraan biyoyarood ay ku dhacayso dalka masar oo biyo yar ay gaarayaan marka adigu soddon konton sano kadib haddana kun sagaal boqol sagaal labatankiibaa niil masar oo markaa iyaduna awood lahayd oo aad u heshay ingiriiska oo waddamo badan lagu qabsaday oo la yidhi waxaa la odhan jiray angolo egyptian basha mid odhan jiray madax ka ahaa oo dalal badan lagu qabsaday oo muslimiinta ah oo masar marka ay aad ugu shaqaysay niman ka shaqeeya matiiska ayaa waxaa loo saxeexay waxa la yihahdo nile water agreement ama heshiiska isafgaradka biyaha niil oo kun iyo sagaal boqol sagaal iyo kontonkii ahaa oo taas siinaya saami dhan boqolkiiba shan iyo lix iyo konton qiyaastii masar inay isticmaasho suudaanna u qoondeeyey aduu boqolkiiba sagaal iyo toban marka toddobaatan boqolkiiba ayay suudaan iyo masar markaas isku qaateen ma jirin markaas dalalkan dhowrka ayay harada kulaala oo madowga u badan oo sab saxara la yihahdo oo uganda iyo kenya iyo tanzania iyo labadan dal ee rwanda iyo burundi marka gumaysiga ingiriiska gacanta ku marka isagoo masar aad ugu shaqaysanaya oo runtii gacantiisa koowaad ay tahay ingiriiska ayuu intaa siiyey dadkeeduna ay ka ilbaxsanaayeen runtii nimankan oo masar cadaaryad caalamiya leedahay oo xagga weliba beeraha ah dagaalkaasna wuxuu ahaa dagaal wakiileed ay ingiriisku adeegsanayaan oo u adeegsanayaan dalalkan kale ay gacanta ku haystaan dagaalkaas isaga ah marka ilaa intee buu soo jiitamayey kun sagaal boqol lixdankii ilaa labadii kun oo hadda dhowaanahaydna dagaalkaasi waa socday isagoo ay xarbi wakaalo u ahayd masar iyo iyo iyo wixii la mid ah in maaragtay ay hadda ku adeegsato laakiin waxaad u malaysaa hadda in dalal badan oo nasaaradu xukunto ay soo baxeen masarna waayadan dambe aad loo cadaadiyey maamulkii dadka loo dhiibay nimankaad garanayso siisi wax la mida oo aan aaminsanahay inuu qorshaha ku jirtaba in lisaanaya dhacdo oo la waayo masar sid yuhuud iyo wixii lamida ay mar walba ay u helaan difaac ama maaragtay garab aan laga weerari karin oo waad garanaysaa dhowrkii bilood joogay ninkii loodhan jiray maxamed maarata mus mursi isbedeladii ka dhacay inkastoo iska kharimnaa laftigiisu waynaga hooseeya haddee oo waxyaala badan diina ka tanasulay dadkiina khiyaaneeyey haddana calaamadda muslimka magaca u sheeganayo kelmadahaas ayuunbaa lagu dabagalay waa kii lagu bedelay ninkan aan laga hadlin reer galbeedku markay ka hadlaan waafiyadda waxay yidhaahdaan ma taageerno dal la inqilaabay laakiin hadda waxaa malaysaa meelihii ugu horreysay oo askari inqilaabay oo taageereen bay ahayd markii dambe isaga shahaadti ku bedeleen waa hadda xeelada ay ku shaqaystaan wey dadka masaakiintan lagu khaldo dimuqraadiyadda khaladka ka saabsan oo u haysta inay janno tahay laakiin halaag iyo ba iyo lugooyo inay tahay aan runtii aaminsanayn niman cumulo ah oo camiiliin oo cilmaaniyad fogaatana ay hor yaacayaan dadka been iyo iyo khiyaano iyo siyaasad aad u guraacanay ku hogaaminayaan marka dhaqaasaas marba waa jiray wahagaaga dhegaystayaal weli waxaynu dhex muquranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo maanta aanu ku eegayno dagaalka caalamiga ah ee biyaha ku salaysan oo waddamo badan oo dunida ah ka jira gaar ahaan ee kaniil ee u dhexeeya masar suudaan iyo etoobiya kaas oo saameyn ku leh guud ahaan muslimiinta ku dhaqan gobolka suldaan maxamed garyare marka aan eegno arintan ka dhexaysa saddexda dowladood etoobiya dhankeeda iyadu maxay ku doodaysaa etoobiya waxay ku doonaysaa boqol kiiba sagaashan iyo shan dhulkeedu inuu yahay waxaa layahda wad dhul aada u qoyan oo ayan biyo u baahnayn iyadu marka laga reebo inay biyo xilkan kaga faa'iidaysanayso howliyahan kuu sheegay xagga horumarinta enerjiga iyo tabarta adeegsiga awoodda maaragtay shidaalka noocan maaragtay loda electriga ah ama korontada ah marka waa tan bilowday labada kun iyo tobankii waxa la yidhahdo inay dhisanto bixirka loo yaqaan noolaynta etoobiya oo runtii aada ay dhaheen waxaan uga faa'iidaynaa xagga tamarta iyo enerjiga iyo maaragtay aaladan isgaarsiinta waxaa ka sii horreeyay laakiin dareen ah in ay masar qabto mar walba inay doonayso etoobiya inay biyahan niilka buluugga ah oo ka bilowda dalkan etoobiya burahaas ay maaragtay carqaladeyn karaan ama ay biyaroodi ku heli doonaan webiga niil qaybo ka mid ah oo dad badan oo masaariya inta badan ay ku xiran yihin marka waxay samaysteen waxa la yihahdo waxa la yihahdo nile basin initiative oo ah heshiis iska maxalliya ama local ah oo ay maarata ay sameeyeen maaa saddexda dale ee suudaan iyo masar iyo iyo etoobiya oo inay maaragtay ka faa'iidaystaan intayan bilaaban waa intaan biyo xilkaan bilaaban marka masar waxay ku doodaysaa heshiiskaas ayuu liid ku yahay xilkan oo koob iyo toban sano kadib ayay etoobiya ku tallaabsatay inay carqado geliso biyihii maaragtay niil ee naga dhexeeyey ee sida maxalliga aanu maarata annagu aanu u heshiino arrintu waxay socotaba adugu labadii hadda heshiiskii ugu dambeeyey wuxuu ahaa bishii hore lixdeedii nofembar oo waxa u yeeray sayidkoodii ninkan trump baa u yeeray donald trump waxayna ku heshiyeen inay mar kale isugu yimaadaan january baan filhaya inay tahay mar kale si ay maaragtay xal uga gaaraan arrintaas biyaha iyo si cid walba uga faa'iidsan lahayd lakiin waxaad u malaynaysaa inuu isagu isku soofaynayo shuduucana isagu ka dameeyo lana doonayo mar walba cunaqabatayn xagga dhaqaalaha in la saadoodka muslimiinta sababtoo ah masar weligani macno weyn buugu fadhiyaa oo dadka muslimiinta masar ee boqolka milyan ku dhow ayaa runtii manaafacaasada marka waa khidad la doonayo in etoobiya lagu naasnuujiyo dalka masarna lagu cunaqabateeyo walow anigu aan rumaysnahay hataa madaxda masar inay qayb ka yihiin cunaqabateyntaas oo hadda dalkii xukumaane cid kale ayay u shaqeeyaan oo danaha sahyuuniyadda iyo reer galbeedka iyo in dalka masar mar walba la baabaasho sababta shacbiyadda haddii la baabi'iyo shacbiyaddu fakeeri mayso dagaal maaragtay wax ma qabsan karto xumaanta kama dhidhin karto waa dad gacanta horsanaya oo waxay noqonaya dad qaxay oo magaalooyinka ka dawarsada ama ka tugsada noqon doonaan taasina oo qorshe aan rajeyn aan aaminsanahay inay arrintani ka damayso taariikhda marka dib loo eego ee suldaane waxaad ka dheehan karaysaa in masaaridu mar walba ay ku ad adkaayeen webiga niil laakiin haatan waxaad moodaa inay aada u dabacsan yihiin maxaa ugu wacan waa laga shaqeeya waxaan sababtoo ah waxaan ku yidhi masar laba dal oo ka mid ah dalalka carabta oo sahnooda dowlad ka dhigtay markii islaamkii la qaybiyey waa dalka masar iyo suuriya labadaba waxay difaac u haayeen ama u haayeen derbi aan laga gudbi karin sahaniyadda israa'iil ee meesha la dejiyey toddobatanka sano ka hor siddeetan sane ku dhowda labadana waxay difaac u haayeen nimanka ah oo muslimiinta kale ayaa laga difaacay walow kuwa kalena ay dee iyaguna saasoo kale haayeenoo loo dhiibtay meesha oo ilaa dalalka islaamka markii la qaybiyey nin walba mashaaikhdii la jirtay gaalada ama ingiriiska ay madax uga dhigeen oo muslimiintii meesha dowladda islamka lagu qabiyey oo qowmiyadaha xadkii la sameeyey sika sika sbiko oo nimankii faransiiska iyo ingiriisku ay sameeyeen oo xadadkan maanta ka jira dalalka islaamka waliba mantaqadan xijaas bariga dhexe carabtu aada ugu badanta marka waxay waxaa laga yaabaa in madaxdii hore ay cilmaaniyeen diinta aada uga fogahaayeen laakiin xoogaa qowmiyad iyo in dadku ay beriis helaan ama quutuldaroori ay helaan ayan dhib u arkayn oo ay xukumaan laakiin kani waa ka liitaa kuwa oo waxaan u malaynaya wuxuu kasii liitaa kuwa hore wuxuu hadda ninkan diyaar u yahay inuusan dadku xataa ayan noolaan oo ay baaba'aan oo yuhuuddu seerta ka yeesho oo dadku ay cayroobaan oo dadku ay qaxaan oo dalku iska guuraan oo ka guuraan deegaankoodii marka arrintu maanta halkaas taagan tahay marka dadka shacabka ah muslimiinta waxaan ku yidhi baa la khaldaya oo been loo sheegaaye heshiisii keeritaankiisii waxaan filayaa inay shuruudaha ku jireen in miixidka la dhiso etoobiyana ay kor u kacdo masiixiyadda ka talisaa dalalka muslimiinta ee suudani masarna la baabaasho iyagoo nin madaxweynehayo magacii islaamka uu wataa uu madaxu yahayo uu u yahay madaxweynahoodii shirar biyana iyo kulamo aan jirina wakti laga dhumiyo ilaa arrintu halkan soo gaadho marka la eego xogaha laga bixinayo etoobiya iyo ujeeddada ay u samaysanayso biyo-xireenka waxaa ka mid ah oo weliba qodobka ugu weyn ah oo la tilmaamaya in etoobiya ay doonayso inay ku qarqoomiso biyaha waddamadaasi ama ay ku fatahiso si ay u baabi'iso dhaqaalaha iyo horumarka dadkaasi muslimiinta ah ee arrintaas ka waran suuragal ahaanshaheeda iyo istaraatiijiyan haddaad la socoto ee goorta ay soo bilaabatay horta waa waa sax oo damar walba horta cadaawaddan nimankan gaaladahayo yuhuuddu ay madaxda u tahay waa mid jirtay waana jiri doontaa ilaahay subxana wataala noo sheegay ciddii ay khaldayaan iyo ciddii maaragta ay xusaasinayaan iyo waxbaa isbedelaya caalam baa isbedelaya nabadaa jirtay iyadun weliba waxaan arkaya niman culimaayo waxaa ku hadaaqay sida carruurtii ilaahay subxana wataala adhaanuni intay nool yihiin marka waxa weeye biyaha haddii la kaydiyo la kaydiyo la kaydiyo naga rodhoobay baa nahay oo shadaladoosa biyaha marka la kaydiyo la kaydiyo oo buundada biyo xirka lagu kaydiyo biyo xirla ma jirin laakiin buundooyin yar oo iska webiga kacaankii u sameeyey iyo gitaanigii ayaa jiray oo ay muddo ururaan oo na sii daayo hal mar waa laga yaabaa deegaanka deegaan ku xiga inay waxyeello u geystaan oo ay qarqiyaan marka ma xaqiijin karo siday u ergeli karto in dhaqamka ku yaalla bartamaha etoobiya inta biyaha lagu keediyo in amar la sii daayo oo waxaa laga yaabaa intuusan gaarinba suudaan inuu meelo badan oo ka mid ah etoobiya gudaheeda uu maaragtay uu qarqiyo oo dhibaato u geysto marka artaas way jiri kartaa laakiin siday asal u tahay ama ay u hirgeli karto farsamo ahaan iyo awood ahaan runtii ma ma garan karo laakiin cadaawad ah inay jirto mar walba in col lagula yahay oo la doonayo in wax kastoo lagu yeeli karo lagu yeelo haddaad muslim tahay waa iska mid ballan ilaahay subxaana watacaala uu inoo sheegay oo ah inay marlaba nimankana cadow yihiin oo ay naga raali noqonayn oo ay si walba kula dagaalamayaan dana kastaa ka wataan marka taasina waa mid dhici karta laakiin waxaan filayaa inkastoo inta arrintu ahayn biyo kala dhibcaana xadiisa laakiin arti siyaasadeed bay noqon kartaa wayna dhici kartaayo laakiin ma garan karo inta xadka xad xajmiga ee biyahaas intay dhaafaan etoobiya gudaheeda ay suudaan laakiin waxaa xaqiiqa in lagu dadaalayo in biyaroodi lagu sameeyo dalalka muslimiin dadka muslimiinta maa madaxdooda dadka muslimiinta ah ee beeralayda ee watadurooriga ama nolosha ka raasda wiyadaas in lagu samaynayo oo la dagaalamayo taas xaqiiq wey cidna la weydiimayo siyaasaddana iminka socotaana sidaa ayay u egta suldaane laakiin saad la socoto taariikhda marka la fiiriyo ee kitaabkan la yidhaahdo aliclaaqaat asiyaasiya oo kale dagaaladii axmed gurey iyo xabashida iyo dhex maray waxaa ku qoran in reer galbeedka iyo yahuudda iyo ay etoobiya kula taliyeen inay biyaha kaydiso kadibna ay ku fatahiso muslimiinta marka sow haatan ma muuqanayso in etoobiya ay hadafkii isaga ahaa xaqiijinayso horta arrintan ah nimankan nayaraya nasaarada nagu dhex yaalla muslimiinta ku dhex yaalla mud baa la ilaalinayey waxaad garanaysaa hadda nimankan gaalada ciddii markaas awoodda haysato oo ilaa laga soo bilaabo wixii qarnigii shan iyo tobnaad oo islaamku iska luga jilbaha dhigtay markii uu ka leexday rugniyo asal ah oo sii baaba'ayo hadda meel la qabsanayo ilaa undulus ayaa waxaa awoodda ugu badnaa haysta markaas bortugiiska iyo sbain waad garanayso inay meelo badan kusoo faafeen oo ilaa dhulka soomaaliya soo gaareen oo ay baraawa gubeen bortugiisku ilaa dalalkii muslimiintahay oo midoobaa dadkii la geeyey galbeedka hale galbeedka caalamka ee maraykanka waxaas waxaa ka shaqeeyey boqortooyadii sbain iyo bortugiiska oo ah yurubtan aada koonfureed xiriir fiicanna wayla lahaayeen nimankan nasaarada xukuma ee markaa etoobiya joogay oo ilaa waxaad garanaysaa ilaa dagaalkii muslimiinta ee boqortooyadii ama amiiradii amiiradii toddobadaha ee cadla ay ka mid ahayd dagaalkii lagu soo qaaday in bortugiisku uu fas dagaamo uu hogaaminayay christopher colombos wiilkiisii uu hogaaminayey awoodna ay saareen oo ay halkaa muslimiinta iyagu la dagaalameen iyagoo u helinaya nasaaradii markaa ka dagaalamaysay meeshaas oo cabashida ama madow u badnayd tangaalada ah iyo wixii la socday heshiiska ama sida buugga uu sheegayo maaragtay cilaaqaadku siyaasiya la qore xilliga wuxuu sheegayaa heshiisku xataa in maaragtay la gaaray ilaa indiya in maaragtay bal aada loo laysugu waxaan aan diinta lahayne ama haadan hindu haadan ama haadan majuus ama yuhuuda sheegtaane inay un halmin la wadaxiin oo ay doonayaan mar walba in mantiqada muslimiintu ku badan tahay awooddan ay kuleeyihiin saamayn lagu yeesho baddana meel laga dego si loo kontaroolo ama loo ilaaliyo dhaqdhaqaaqa halkaa ka jira waana meesha asal ahaan ay dagaalada caalamku inta badan ilaa hadda aynu ku jirno ay ka bilaaban doonaan muslimiinta iyo gaaladu ay aakhir ku kala bixi doonaan bay u badan tahay marka waa taariikh soo jirta aad u dheereed weeye lana doonaya mar walba webiga niil in masar la carqaladeeyo ama laga leexiyo iyadoo la dirsay ama la ogaaday in maaragtay ahamiyadda ama nolosha ugu jirta dadka muslimiinta ah ee masar dadkuna waa isdhaamay qolada qoladii ka dambaysay waa kasii liidataa oo maanta kuwa aan la yaabeen waxa laga yaaba kuwa ka daran oo ka liitahay inay yimaadaan in la gaarsiiyo xataa inay qoomiyadda dhumiyaan oo waxaad garan jamaal cabdinaasir inkastoo sheedaana muslimiinta la dagaalama baabaashay hoogaa waa ka qoomiyad socnaa kuwa hore sida muuqatay kuwii ka dambe waa kasii liiteen ilaa keen hadda meesha marayo aynu ognahay marka waa taariikh dheer runtii oo u baahan in buwaagdan laga qoro dadka lagu baraarujiyo maaha arrin saalan marka oo maaha arrin maaragtay lagu soo koobi karo saacad iyo laba saac iyo qadar yaroo laysfurashto marka waa taariikh dheer hadda meel bay joogtay maashana mar walbana waxa loo samaynaya waxa layhahda cudurdaar ama tacdiir aw justification waxa layahdo in la yahdo waa arrin dhaqaale waa arrin nabadeed waa arrin siyaasadeed hadda meel bay joogtay marka maanta way muuqataa awood caalamiya oo gumaysi cad ah oo dadka koofiyad loo geliyo u n maantay dabada ka raaxaysa iyo hay-ado dhaqaale oo institution waa financial institutions taageeraya oo arrintii dhiriga haddaba waxa weyaan dhaamkan loo dhisay etoobiya etoobiya sida africa dhama bixin karto laakiin bankiyada caalamiga ay nimanka yuhuudda gacanta ku hayaan ayaa fagerayey oo dhaqaalihii ku bixiyey iyagoo mashaariic horumarineed ugu magacdaraya meelo badan caalamkan waa lagu khalda innagana waa nalaku baabi'iyaa waddalalka muslimiinta iyagana maarata waa lagu horumariyaa oo wixii marka ay u arkaan inay iyaga la garab yihiin waxay doonaan misaan oo aan muslimiin ahayn waayahay maxaad isleedahay marka suldaane way ku dambayn karaysaa xaaladan ka dhex taagan masar etoobiya iyo suudan webiga niil
horta ilaah subxaana watacaala baa horta arrinta gacanta ku haya makri badan oo ay sameynayaan runtii waxaa laga yaabaa inayan meel fiican ku gaarin haddii dadka masar marka arrintii waxaa jiri jirtay waxaan filaya inaan sheegay waxay odhan jireen masar waa niil niilna waa masar oo dadka masar aad bay arrintaas ugu xumeyd waxaana dadka maarata hogaaminaya mar walba oo ku hogaaminaya meeshay doona ama wanaagga ama xumaanta umadada marka haysata u malaynmayo madax masaari ah ama caalam islaam haysata inay dadka maanta gumaysiga lagu soo wado xagga dhaqaalaha xaggii diinta markii laga baabaashay oo qiimahooda laga leexiyo dimuqraadiyad iyo cilmaaniyad iyo waxaan shaydaan uftada ku wata loo geliyey oo dad badan ay ku hadaaqayaan nolol u haystaan inkastoo la dhamiyeen maaragtay macaankeedii iminka ayan ka sharlaynayaan meelo badan haddana u malaynmaya madaxda masar inay dadka masar ku dhiirigelin karto ama u sheegi karto inayn muhandad ay ku yihiin lagu yahay biyahoodii iyo meelihii ay wax ku waraabsanayaan ama meelihii ay noloshu ilaahay subxaana watacala risaaqadda haye laakiin ay ka raadsan jireen risaaqadda oo ka dalbi jireen u malayn maayo mana jirto dowlad masar oo intay iminka tallaabo qaado waxay yeelaysa etoobiya oo sharci caalamiyo been ah baa loo samaystay oo ay aaminsan tahay cid walba aaminsan qawaaniintan wadciga ee caalamkana lagu gumeeyo se anugu aaminsan arsidan ka qabo u malayn maayo inay maaragtay ay dhaafayso oo waxaa qabsanaya laba qodob oo ay ugu talagaleen xagga biyaha marka laga hadlo waxay yihahdaan water scarcity biyaroodi baa jira marka biyaha maadaama ay waxay aaminsan yihiin biyaha caalamku inay gurayaan oo iyagu waxaad malaysaa inay tasriifaadka iyo awoodda dhulka iyagu gacanta ku hayaan aqliyadoodu maadaama biyuhu yar yihiin biyaha waa in la beekaamiyaa bay leeyihiin oo la keydiyaa oo lagu sameeya iskaarsati la dhaqaaleeyaa lagana faa'idaystaa oo dhaamam loo sameeya si aan biyuhu ay sharcigaas waa hor yaallaa masar aqoonyahanadooda meelaha qeelinaya waa ogolyihiin inta ilaah naxariisto alla ku xiran mooyaan waxa kaloo ay dhahaan waxaa jira waxa yihahda security problem ama arrimaha amni oo biyaha haddii aan la kontroolin oo caalamku ayan ka warhayn oo aan laga tashan iyaguna waxay keeni karaan in laysku dilo oo ayan haddii ay sharciya lahayn caalamiga oo waxa hay-adaha loo samaystay oo iyana hay-ad hay-ad baa loo samaystay marka labada qodob baa hortaagan oo ma dhaafi karto iyo arrinta ah ee biyaha waa la wada leeyahay waa sax xigmadda ilahay wey dhulku wixii ilahay ugu tara dhulka dadka wada leeyihiin laakiin in lays lays cunaqabateeyo ama hawlo kale looga faa'iidaysto si adiga lagu cunaqabateeyo meesha kuma jirto hadda muuqataba لكن لك بيها كنون إلهي سبحانه وتعالى مثلا بوغو ترجل وضع دليل الأذان لك دتك إلهي بوغو ترجل محمد إلهي بقال يا مسلم كو عبيان أو كو داقيان أو إلهي بطابنا قاضي إن اللي جمحيقه قبل بروح وقلت إلهي الأرسقية لكن تنوي كدو أنت هاي واحد مرسا قونا خواتين السياسة دي عدو النمو كنت تقوم ليش لقاسو قلي كلمة ولا لقاسو قلي مركا وحان أمالي أرسل مدوة تيتمسا سياسيا inta sheekaha socotana waxaan filayaa sanadka hadda milaadigan ayuu horta soo gebagaboobayaa bidaxilkan ay etoobiya samaysatay see la leeyahay de hadduu shaqo bilaabana gorgortan iyo xedxedasho ay masar ku leedahay ma jiro oo say doonto ayay u adeegsanaysaa etoobiya marna waa xelaysaa marna waa furaysaa awooddeedana waa kasaasaa dhaqaala fiican iyo naasnoojinna waa keenaysaa marka u malayn maayo in ay meeli ama maqaam uga banaan yahay laakiin inta ka horeysa waxaa lagu maawelinaya shirarkaas beenbeenta ah ee khiyaanada ah ee hoostaasinta ku jirta ummaddan lagu khaldayo masaarida ah ee masaakiinta ah ee meel walba laga cunaqabatay soomaali ahaan ka waran ee saameyn intee laeg ayuu nagu leeyahay ee dagaalkan biyaha ah waxaad la socotaa etoobiya waxaa ka soo baxa webiyada ee jubbe iyo shabeelle oo ay carqalad weyn ku hayso waqtiyada qaarna ay xidhato isaga laftigiisana ay sheegtay inay soo gebagabayn doonto ilaa labada kun iyo soddonka marka la gaaro sidoo kale waxaad la socotaa baddeenii ayaa kenya ayaa nagu haysataa oo qaybo ka mid a ee dowladda federaalka madaxdeedu ay u saxiixeen sidoo kale etoobiya ayaa damaaci weyn dhanka badda uu ka soo galay oo maraakiib iyo taliyaal ciidan samaysatay dekadana ka saxiixatay madaxweynaha dowladda federaalk maxamed cabdulaahi farmaajo marka dagaalkan dhanka biyaha ah ee siiba lagu hayo muslimiinta mandiqadan intee baad ku qiyaasaysaa saameynta gaar ahaaneed ee uu soomaaliya ku leeyahay waan ugu leeyahay da waxaynu ka mid nahay meelaha loo dhutay sababtoo ah waxay ku doodaan toban milyan labaatan milyan ilaa miyagana tiriyey labaatan milyan iyo toban milyan soomaalidu maaha waana ka badan tahay meri aan dhigan jiray course af soomaaliga oo niman yurubian ay dhigaan oo wayna barteen runtii dee luqatida ingiriiska loo bartaa loo bartaa buugna waa ka qoray soomaalida hadda waxaa loo aqoonsan yahay inta soomaaliya ku hela shamcaa marka laysku daro meelaha gumaysigu haysta etoobiya iyo kenya ilaa shan iyo tan milyan inkastoo inkastoo la siyaasadeeyey soomaalidu afartan milyan ka badan inay tahay baa la aaminsan yahay oo la rumaysan yahay laakiin lama doonayo in statiska ama telekoobka saxda la sheego leanna kullamaa cadowaaga la badiyo kullamaa adiguna aad iyo jabto marka habashi iyo kenyaati wixii lamid ah kuwooda gaalada muslimiintu waa walaaheen ayaa la doonaya in wadaniya doonaysa marka soomaali cid tirisay oo tirin kartaana ma jirto in soomaali la tiriyana soomaalida cudud bay ka qabtaayo ninka soomaaliga ma ogola in weeshiisa tirada loogaado ama qoyskiisa iyo xoolihiisa toona marka taa way ku hodmayaan oo laakiin waxay yidhahdaan toban milyan tan milyan baa ku nool bad xeebaha dheer ee badweynta hindiya iyo badda cas see u heli karaan keligood toddobaatan milyan boqol milyan oo iyagu u tirsan laakiin anigu aan qabo inta badan ee muslimiinta annaga noo tirsan tahay ayaan maaragtay bad haysan marka innaga farsi waa nugu badan tahay wuxuuna ilaahi subxaana watacala nugu abuuray nugu beeray mandiqada istraatiijiga ah marka laga hadlay xagga geopolitics xiriirka xagga takhdiidka ama xeedaha dhulka laga hadlayo oo xagga ganacsiga iyo xagga dagaalka iyo xagga isgaarsiinta iyo iskaalmayntada waxaynu ku naalnaa meel ilaahay subxana watacala uu nagu abuuray walow dadka badan ee soomaalida ayan arrintaas fahamsanayn innagana waana la gaarsiinayaa oo hadda soomaaliya horteeda xaqiiqdii dal gumaysi ku jira weyn soomaaliya gumaysi bay ku jirtaa hala inkino ama yaalan kirin caalam beena hala lulo nin hadda meelaha ka qodbeeyo idaacadaha intuu guri isku xiro isagoon dadka dhex geli karin ee hadda shirar kaa tago intuu tay xirto waxaas maclama samayna soomaaliya waa la gumaystaa gumaysay ku jirtaa baddeeduna waxaa lagu sharciyey sharciga waxaa lagu fuliyey la odhan jiray road mapka oo lagu fuliyey dalka falastiin oo ah in gudahan dad ku jiro xeebaha iyo xadadkana ay kontaroolaan cadowgu annaga xadadkeena etoobiya kontarolsha iyo kenya xadka dhulka kambadana maraakiibta caalamka iyo sahniyada kontarolsha marka in la ogaado weeye waa sida masar waa kasa oo kala la midna soomaaliya kasa waa isku mid xeebihiina yuhuudba joogto ilaalisa gudihiina yuhuud yuhuudi kale askarteedii iyo ciidamadeedii baa dalka falastiin gacanta ku hay marka taasaynu la midnahay qofku ha ogaado ama yuus ogaan ha heeso ama ha gabiyo ama waxa akhriyo ama wadahaas sheegto ama yuus sheeganay soomaaliya gubaysi ku jirtaa soor sharciga road mapka oo ahayd in dhulka xadadkan la ka koontarolo siaan waxna nooga bixin ha noo soo gelin ciidina noogu hilin cidnaan nagu hilin ayaa nala ku sameeyey waana macruuf lamana inkiri karo cid walbaana qortay hadda ka walbaan cashar waxaan siinayey niman dhallinyaraa iyo holandays ah oo wax ka qoray maraakiibtan waxaan ilaalinaynaa maraakiibta dhaqaalaha ee reer galbeedka u soo diray soomaaliya oo ay askar ka yihiin niman shacab ah niman aan doodi ah oo askar ah dadkana laaya markabkii orkaaniin oo soomaaliya ama kalluumaysa waa dilaan ciidana ma qabsato sababta niman gaangisa ku shaqaysta oo qortay maraakiibtaasaa ilaalinaa bay dheheen badaha maray waxaan ka ilaalinaa murcabareedda marka buug bay ka qoran nimankaas runtii buugkaas markaan jecla inaan raadiyo oon fasiro aan turjumo marka ninaan saaxiibano kenyaati oo jaacadda weligan jiray ninkaas odagaabaa wax ka qoray soomaaliya soomaalina ah marka isagaa idinka warrama mawduuca idinka warramaya marka research bay ama baxsi bay ka qorayen arrimaha soomaaliya runtii aad baan webteegu uga faa'iidaysta warbixinta ay siiyeen aan ogeyn marka dhul saasa way soomaaliya oo gacan ku jira marka lama odhan karo xor hadda marka ninka aan xorka ahayn ninka u taliya ayaa xukuma dalka aswan baa xukuma amisom baa xukunta etoobiya xukunta kenya xukunta nimankaana berri markay tagaan kuwo ka sii liita iyaga ayaa la keenaya sidii kuwa hore baa igu sii liita ogowna qolaba qolada ka dambaysa oo ka sii liidataa waana kasii sida muslimiinta kale ku dhacday baynu nahay waa kasii jilicsan tahay marka waxaan dadka lagu warinaya waa saxaafadaas iyo sheekada bartokol hadda laga soo leeyahay hadda shir baa dhacay marka waxaa soo noqnoqoshadu doqon fursad bay moodaa laakiin ninka weyn waa u samarsiis marka alisama halkaas taagan tahay ma aha wax la isweydiinayo waqti baan lagaga dhuminaya ugu dambayntii marka muxuu yahay xalka ummadda soomaaliyeed iyadoo aad la socoto dhibaatooyinka iyo hagardaamooyinka faraha badan ee socda meel walba lagala dagaalamayo muslimiinta gaar ahaana soomaaliya waxaa barbar socda oo dhibaatada qayb weyn ka ah marin habaabin bulshadii baa la sirayaa xataa wadaaddo ayaa waxay leeyihiin wakhtigii ugu fiicnaa iyo horumar ayuu soomaaliya maraya marka xalka muxuu yahay ee suldaane
guud ahaan ummadda in waxa la yihahdo caam ahaan ama waxa la generalization afka ingiriiska guud ahaan ummadda in maarata ama lawada amaano ama lawada maago sunanka kuma qono oo sax maaha macnaa ma wada maagayaan ka wada anaa iska hadlaya ummadda ilaahay qur-aanka markuu ka hadlayana waxaad garanaysaa qur-aanku inta badan buu maaga aksarahum faasiqiin aksarahum kaafiriin aksarahum daalimiin inta badan baa laga hadlaa inay xun tahay marka horta dadka aad sheegayso oad leedahay culimada culimo soomaaliyeed oo fiican baa jirta culimada soomaaliyeed ama culimada islaamkuna waatan ummadda u sheegta xaqa waatan ummadda aan dumaraadiyadda iyo diindanada aan ku waanin waatan ummadda u sheegta cadowgoodii ummaddan oo gaalo askari a dul taagan tahay ninka dhahaya horumar bay gaartay dee diintu bartay isagaa yaqaan meesha geenaya una malayn maayo dadka soomaalida inay dhigaa u furayaan dadka noocaas magacooda ma sheegayo iyo qof gaara laakiin qofka noocaasi wadaad lama oran karo waa kuwii gatay wey runtii dad muslimiina oo gaalo haysato oo gaalo degel tagan tahay oo faxsiga iyo fasahaadku iyo xumaantu ay macruuf tahay oo ay waxba ka qaban karin xataa ayan ka hadli karin marka dad anu waxaan u qaataa la masruufo wey kuwaas marka ninka noocaas halkaasu xisaab baana hortaala rasuulka xadiis wuxuu ku shacay alayhi salatu salaam laba qof ayaa ugu xisaab badan maalinta alle hortiisa taagan yahay ninna waa ninka cilmiga leh ninna waa ninka hantida leh marka qof walbow ogow waxa aad ilaahay kugu manaysto aqoon oo baratay maalka ilahay hanti ilahay ku ku siiyey oo gacantaada ku simay xisaabteeday leedahay ninkan aan aqoonta badan lahayn ama caamada lagu tilmaamo oo iska tukada isagoo ilaah caabuda oo qalbiga wanaagsan waad ka dembi badanta marka taas horta iyagu umalayn maayo ujeedo kasta ha galaane qaarkood baa maalinood waxay qaranayeen in waxa ay taageerayaan ay tahay gaalnimo maadaama ay nidaam wadciya tahay oo meelo badan ba toosoo qaatee marka qofka biniaadanka waxaa muhiim ah dhegihiisa iyo afkiisa inay ismaqlaan haddii ay ismaqlaan waa khatar nooco doonama ahaade ama oday ahaado ama wadaad ahaado ama nin kale oo caadi ahaado marka iyagu halkaas way arrintoodu una malayn maayo aqoon badan hadda ka dhiman in aan u sheegayo ama loo sheegayo laakiin inay waaqiciga fahmaan oo waxa socda hadday waxba ka fahamsana siyaasaddan isaga fadhiistaan dhahan anigu waxaa ma garanayne waxba yaan laba ka weydiin waxaad umaysaa badoonnimo badan inay ka muuqato xagga siyaasadda oo waxa siyaasadii looga dhigay iyo wax macruuf oo aan dhibaato lahayn wanaaga walow kuwa badan ay fahamsan yihin oo jaan ku talagalan waxay ku xisaabtameen iyo wixii meel yaalaba iyagaa garanay ummadda soomaaliya inay ogaato wey gubaysay ku jirtaa soomaaliyana dadka shacabka waxa samaysteen maaha buraaqa kama jirto waxa dadku samaysteen oo hantidooda abaa buraaqa ah malmaran kara beerahooda guryahooda iskuuladooda dugsiyada qur-aanka samaysteen laakiin wax nidaam oo dhexe oo waxa la yahdo central ama dhexe ama public issue waxa la yahda wixii ummadda ka dhexeeyey oo horumara oo jiraay ma jiraan meel walba anaa maray waqooyi walaa koonfur walaa bari meelay ka jiraan ma jiraan marka dadka yaan la wareerin waa laba maalin bay tegeysaa afar sano markay tagto tegeysaa waan iska xaqiinay dib u soo noqonayn oo aynan dibtaba kaarkooda loo adeegsanay ama laga isticmaalay marka taa hadda maaha wax ku shaq wax maaragtay laga sheekayn karo cumar faaruq ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariistee ayaa beri kitaab noo akrin jiray bukhaari marka markuu marayay kitaab sakaadka ayaa noo wuxuu sheekhow sakada nin ertaarugsaada ma laga bixinayaa ama ma lagu leeyahay kalmad su-aasha inaa caynkaa labada midood baan jiray sheekhu naxwi yiri ogaada u yiri taarugsaadkaa sheegaysaan sataynin kusoo dina kitaabu salaad buu ma isagaaba noolba kitaabu salaad buu ku dhintay maba noole eh inaga daaya kaa warkiisa waxa kale ka hadan marka hadda laysuguma sheekayn karo barwaaqaa soomaaliya ka dhacday iyo barwaaqaa jirta oo kitaabu salaadkeeda ku dhimatay haddana waxaanu maraynaa baabu sakaad baynu maraynaa kitaabu salaad marka intaasaanu oran lahaa dadkuna taa waa ka dhergsan yihiin oo caalamka waxa soomaaliya ka jira inaga iska daaya dad ninkii daneeyo bini aadan oo dhan wuxuu doona ha aaminsanaaday ayaa og waxa ka jira in waxa dadku ay leeyihiin shacabka ay horumarseen wax nidaam ay keeneen ama nidaam iyo system uu keeneen ayaan waxba ka jirin waa hagaaga dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka diyaaradda jimcaha oo maanta uu marti inoogu ahaa aqoon-yahanka suldaan maxamed garyare oo ku takhasusay cilmiga siyaasadda tan iyo kulanti noocan ah waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البيس زمجري يا رعود أنت يا أحلى نشيد وزاري يا وسود نحن قوم وقود نحن روح الشهيد حزبنا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصعاب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا ما ارتعى للفتن مزقت المحن دب فيها الوهن شرداتها المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون